deegaanka cabdalla biroole oo afartan iyo shan kilomitir anjara magaalada kismaayo ooyo ku noolyana bulsho fara badan aana soo kayaara helitaanka adeegyada bulshada muhiimkan ee gaar ahaan dhalinyarada deegaankaas oon haysana goron iyo ka dhiilan daabadeel shani iyo ka dhiilayana dhul bannaan oo ku muuqato duruufo shalgadisan aana ku mid ah dhalinyarada ku nool deegaanka cabdalla biroole iyo weliba maamulka jubbaland iyo dowlada federaalka kocodsadana in la dhisa garoonka balooniga lugto iyo ka dhiilan maadaama hadda aqabado fara badan iyo kula kulmayana meelo iyo ka dhiilayana haa garoonka saaad u jeediinba waa yacni shabaq ma laha oo aan laftirkaayna dayac naga muuqdo waa yani dhar sboortis kobo baloon midna ma laha waxaan rabnay inaan ka codsano wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha jubbaland inay garoonkan shabaq nooga yeesho dhar sboortis qalab sboortis balooyo dhar kobo intaba ay noo keenaan haddii hataa ay macquulta waxaan jeclanahay in garoonka sirig nolo sameeye sidoo kale noola dhiga rog laga soo bilaabo laba kun lix iyo tobankii ilaa iyo laba kun lix iyo tobankii way ay qabsatay jubbaland soo maarata kismaayo birola ilaa iyo hadda run ahaantii laba kun toban iyo toddobadii ayaa hay-ad la dhihi jiray dalbile mar nooga timid deegaanka oo la qabtay ciyaara oo deegaan gudihiis ah kaa oo koob la keenay iyadoo run ahaantii ay ahayd taas midna u dhiirigelisay in maanta aan soo gaarin heerka noocan oo kalea sida aan maaragtay la socday ama aan u joogay ama koonjoog aan u ahaa deegaankani laba mar ayaan maarata ka qayb galnay tartan magaalada ka dhacayay oo u dhexeeyey maaragtay xaafadaha kismaayo iyo maarata iyo xaafadaha ama tuulooyinka kismaayo banaankeeda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha horta baahayaha sboortiska deegaankani aad bay u fara badan yihiin waxaan baaq aan udiraya ama codsi aan udirsanaya aan u diraynaa anaa ku hadlaya baahda ciyaartooyda deegaankan in way u jeedaan waa la arkaa in maarata garoonkii dhallinyarada ku ciyaarayso dhammaan ay yihiin kaba la-aan ay yihiin agab sports oo dhammaystiran aysan haysan shabaqii lagu xerla meesha ka maqan yahay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha runaantii meeshan ama dhankan maxaayahda isheeg sportska deegaankan runaantii aad baa gaab ay maarata ay ugu jirtaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda oo laba mar noo timid iyo labadaas mar oo ay noo suurto gelisay inaan ka qayb galno labada tartan ma ahane toddoba sano consecutive ah labada sano marka laga jaro inta kale kulley tartan iyo xaafadaha kulley magaalada waa wada dhegeysanaa oo kawa waa la wada soconaa oo wax kastoo dhaco waa ogna marka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha waxaan codsi u dirsanaynaa in sida ay u taageerta dadjooga kaleeta ee xaafadaha kismaayo iyo bannaankeeda waqooyiga ay u taageerto salamid in anaga noo taageerto dhalinyarada soomaaliyeed weliba inta badan in ahaano eedan xiisayaan dhiilowka ciyaaraha noocyada shalgadisan haddana meelo qaariyaan lahayna garoomo iyo ka dhiilaan maadaama dalkaana soomaaliya muddo ka badan soddon sano usa burbursanya